toddobada xagga nasabka xaraamta ku noqonaya aayaddu way soo horraysiise xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa cammaatukum wa khaalaatukum wa banaatu alakh wa banaatu alokht waa imisa toddoba toddobadaasi waa xagga nasabka waa dumarkii xigtadaad ah ee kugu xeernaa toddobadanoo xagga nuugmadaan awgeed toddobadanoo xagga nuugmada ah xadiidkaa caddaynaya taa ayaddu laba ka mida bay ku sheegtay kuwa xagga ridaaca iyo nuugmada xaraamta ku ah laakiin xadiidku waxa uu leeyahy nabiga ku sugan calayhi salaatu wasalaam yuxarimu yaxrum min annasab yaxrum min aridaaci maa yaxrum min annasab xagga nuugmada waxa xaraam ku ah wixii xagga nasabka xaraam ku ah tii naaska ku jaqsiisa waa hooyada tii xaaskaaga naaskeeda nuugta waa inantaadi tii aa naas wada nuugteen waa walaasha saasuuna wada toddobiyo toddoba waa afar iyo toban toddobada xagga xidhitinimada iyadana waa tirin waa sodohdaa iyo gabadhaadu inantii ay wadateen nin hore ay u dhashay rabiibaa qur-aanku ku tilmaamay iyo tii aad adigu sodoga u ahayd xaliilaa qur-aankuwa ku tilmaamay dee waa tii inankaagu qabay iyo tan iminka aayaddan aynu marayna ay sheegayso aayadii waa imisa afar saddexda soo raacayaana waxa weeye gabadhaada walaasheed edadeed iyo habaryarteed toddobadaas iyaguna waa xagga musaaharada iyo xidhitinimada ayay xaraam ku yihiin sagaalka mutafariqaah waxa weeye ninku gabadhii lacaanku uu dhex maray sida suuratu nuur ay tilmaamayso sagaalka mutafariqaa baynu wadayna gabadh haddii ay isla nacdaltamaan iyadiiyo ninkuyo sina ay isku sheegaan u kala dhimantay way kala tegayaan marka ay licaantamaan suuratu nuur baynu insha allahu ku gaadhi dibna isuma guursanayaan tii dalqadaha u dhameeyeyna raaci xataa tankixa zawjan khayra ilaa ay nin kala guursato baynu soo marnay xalaal uma waxa kale oo iyadana aad u geynaysa alkhaamisa matnaa wa hulaatha wa rubaac dee ilaahay muu dhaafiyey afar bay ugu joogtaa tii shanaadna iyadana qofka waa ka xaraam suufi weli sheeganayo lix guursanaya toddoba guursanaya halkiina lagu sheegay waa cajaayib iyada ma hayno markaa halkaas saddex baynu ku hayno waxaa soo raacaya tii nin kale u mehersan ee nin kale uu qabo waalmuxsanaatu min annisaa'i ay noo soo socoto tii nin kale furay ase aan ka cadad bixin ee cadadbixii tirsanaysa iyadana xagga horaynu walaakin laa tuwaaciduuhunna siran waynu soo marnay tii nin kale u doonan doonanaanta soo garamays mehersanaan iyo doonanaan baa kala jirta doonanaantu waxa weeye hebelow inantaadiisii waan ku siiyey inantiina way aqbashay way u xidhantay doonanaan baa la idhaha af carabigana makhtuubaa la idhaha ama fiqiga taasina iyaduna in dee ninkaa laga dul dhufto oo yarad badan la dhigo oo janaalo soo degay uu ku weeraro maya xaraam weeye waxa markaas isku khilaafsiin masalada culimadu oo qaarkood baale haddii la guursado xaaraan ha ahaatee way mehersanaysa qayb badanna waxay leeyihin waa xaaraan aanu meherkuna ansaxay iswaa khilaaf kale halkaa waxaynu ku haynaa lix lix baynu ku haynaa waxa iyaguna la mid o aynu suuratulbaqara ku soo maraynay gabadhii kaafirad ahayd walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'min wala amatun mu'minatun khayrun min mushrika walow acjabatkum waxaa ku sii xigta ta sideedaada khayru lcafiifa tii aan dhowrsoonayn azzaaniyatu laa yankixuhaa ilaa zaanin aw mushrik qaayadda qaybta dambe waxaa ku jirta waxurima dalika cala almu'miniin dadka mu'miniinta ah waa laga xaraam yeelay qofku hadduu qof hufan oo cafiif ah oo anshax la yahay tu iyadu dhooqaysan oo ku dhex jirta meeshan dheeriga ah gayaanu maaha waxurima daalika baa nasku ka taagan yihin laga xaraam yeelay laakiin laba iyagu iswadwadan jiro oo isaguba uu garciye oo uray u leedahay daa'imada waxay leeyihiin waa laba isku shimbir ah oo waa laba mar haddaanay dhowrsoonayn baab gaara wey waxa sagaalaad addoontii addoon ninku hadduu gabadh qabo xora addoon ma guursan karayo addoon inuu yeesho iyo inuu guursadaa way kala duwan yihin waxaynu arki doonaa iyadoo ilaahay uu tilmaamaya daalika liman khashya alcanata minkum addoon goorta la guursanayo shuruudo gaaray leedahay qofku inaanu xooqadin qofku inuu sine ka baqdo wakhtigaasoo kale ayay addoontu xalaal u noqotaa guurkeeda milkul yamiin wuu kula mucaamaloon karaa laakiin nikaax addoon wakhtigu kula mucaamaloon karaya waa marka shuruudaha laga haddii shuruudaha laga waayo iyana xalaal maaha marka sagaal mutafariqaynu sheegno nusuusta laga soo ururinayo waa mid walba daleer daliilkeeda aynu maaragtay aan xusayno taa makhtuubadaada inaan daliilkeeda sheegin in cid u doonan nabigaa ka warrama wuxuu uhi walaa yakhtub axadukum calaa khitbati akhiih midkiin haddii gabadhi ay u doonantahay mid kale ayuu kaga duldhufan mid walba daliilkeeda saasay wadataa koob iyo labaatan sagaal loo geeyay soddonkaa wey marka haddii ay kugu adkaatana cajaradaad qaadan waxa alla uu ka warramay marka haddaba dumarkii guurkoodu xaraamta ahaa markaa waxaa baraarujin mudan dadkii intaa ka soo hadhay iyagu dee guurkooda waa xalaal sida aayadii adeerka adeerkaa gabadhu ka dhintay abtigaa gabadhu ka dhintay habar wadaagtii ina adeertii iyo dee waynu iska naqaan ina abtida iyo marka kuwaasoo dham iyagu waa xalaal wey guurkooda xurimat calaykum baa ilahaa wuli waxaa la idinka xaaraantinimeeyey ummahaatikum nikaaxu ummahaatikum hooyooyinkiin guurkooda hooyo marka lagu leeyahayna waa asalkaagii aabbaha hooyadii iyaduna waa ama ayay awowgaa hooyadii dee waa hooyow ka ku dhashoo qula maaha wa banaatukum iyo hablihiinni inankaagu tuu dhalay iyo kaad awowga afraad u tahay ka uu dhalay waa hablahaagii un kol hadduu farac kaayo wa akhawaatukum iyo walaalihii hablaha walaalaha haydeen dhankay doonayaan xagga aabba xagga hooyo labadaba wa cammaatukum eddooyinkii aabbaha awowga hadday eddo u tahay iyana waa la mid wa khaalaatukum habaryarihii hooyada ayayda hadday habaryar u tahay waa la mid wa banaatul akh walaalka hablihiisa maxaad u tahay markaa adeer wa banaatu alokht walaashaa hablaheedii abti baad u tahay intaasiba waa xaraam guurkooda laakiin walaalkaa walaashi oo iyada aydan walaal ahayn dee fiiladu way dheertay kuma jiro adiga xagga aabbaa ka walaalatiin inankan inantai ana xagga hooye ka walaalayay dee iyagaa isku xidhan adigu iskuma xidhin iyada waa xalaal wax diidayaa ma jiro naskana kuma jirto macnaha ninaa walaala tihiin xagga aabbo ka walaala tihiin be iyana xagga hooyo ka walaalayin taasi waa iska xalaal wa ummahaatukum hooyooyinkiin baa xaraam guurkoodu yahay allaatii ardacnakum idin jaqsiiyey wa akhawaatukum min alradaaca hablaha xagga nuugmada ka walaala tihiin toddobadiibaa labada laga sheegay wa ummahaatu nisaa'ikum dumarka aa wada joogtaan ragow hooyooyinkood waa soodohdii wa rabaa'ibukum baa guurkoodu xaraam yahay hablaha xaasku ay wadato allaatii kuwaasoo fii xujuurikum dhabtiinna ku sugan oo min nisaa'ikum dumarkiinna ka ahaaday oo dumarkiinnu ay dhaleen inantii dabacan waa inan yarood ciyaarsiinaysaoo dhabtaada ayay ku fadhidaa shardi maaha inay dhabtaada ku fadhido haddaanad weligaa aragba waa la mid hadii ay u leedahay nin kale gabo inan u leedaho aanad weligaaba dhabtaada ku fadhiisin waa la midun laakiin qaybku waa sida qaalibka ah sida qaalibka ah baa ilmaha yare xaaskani sii wadatay dee aad ciyaarsiisaa sida kaagoo kale labada naxariisana shardi baa ku xidhan allaatii kuwaasoo hooyooyinkaasoo dakhaltum bihin aala guri gasheen inantii waxay xaraam noqonaysa marka hooyadeed la meheriyo ee lala guri galo weliba hooyadeed fain lam takuunuu haddaydaan ahayn dakhaltum bihinna hooyooyinkaa kuwa la guri galay falaa junaaxa calaykum dembi idinkama haysto halkaa waxaa ku jira rabiibadu waxay xaraam kaa noqonaysaa rabiibo waa la yaqaanaa waa idinkaa ogaadee marka hooyadeed intood meherisaad la aqal gasho laakiin haddaad meherisa uun si aanad la aqal galin oo dabeetana aad iska furto adoo idinkeedaan isarag islaantii inanta waa xalaal idan qaacida ku jirta halkaa alcaqdu cala albanaat aw nikaaxu lbanaat yuxarimu lummahaat wa dukhuulu lummahaat yuxarimu albanaat qaacido noocaasay fuqahadu ka soo saareen inantii oo la meheriyaa hooyadii xaraam buu ayay ka dhigtay meherintaasi guurkeeda inantii kol haddaad meheriso ama la gurigal ama ha la gurigal inoo sodohdii waa xidhantay laakiin dukhuulka iyo galmada aad u samayso islaantii waxay xaraam ka dhigaysaa inanta guurkeedii marka midna dukhuul baa shardiya midna caqdi unbaaba shardiya marka arrinka sodohdaa si adag ma sahlana qaydkaasaa ilaah uu ku xidhay wa xalaa'ilu abnaa'ikum inamadiin dumarka xalaasha u ah waa inantii aad sodohda u ahayd guurkeedoo xaraam aba furaynanku aladiina inamadaasoo min aslaabikum tagooggiinna ka ahaaday inanka aad dhashee tagooggaaga ka yimi ee kii lagugu yeedhi jiree daciga la odhan jiray suuratulaxsaab bilowgeeda ilaahay uu kaga warramay kaa maaha laakiin waa inankaasi dhaba u dhashay gabadha uu mar guursado guurkeedu waa kaa xaraam aabbaadu noqotay weligiiba hadduu doonaya afuro wa an tajmacuu waxaa xaraam noqonaya an tajmacuu inay isu geysaan bayna alukhtayni laba walaalaa laba walaalaa aayaddu taasay tilmaantay xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku daray gabadh iyo eeddadeed iyo gabadh iyo habaryarteed inay iyaguna la mid yihiin gabadha walaasheed kolka kuwani wuxuunay ka mid yihiin saddexdan dambe kuwa ku xaraamta ah biljamci biljamci koob iyo tobanka kulminta ku xaraamta ah inanta gabadha walaasheed haddaad furto eeddadaad furto habaryarteed furto dee guurkeedu xaraam buu noqon ilaa maa qad salaf wixii horu maray mooyaane wixii horu maray la dhaaf ee dadka ka dhacay intii aan sidan loo xaraamsinayn ina allaha kaana ilaahay wuxuu ahaaday kafuuran raxiima mid dembiga dhaafoo naxariista waalmuxsanaatu wa xurimat calaykum lmuxsanaat almutazawijaat weeye ooriyaha min annisaa'i dumarka ka mid ah oorida la qaba ee dumarka ka mid ah taa guurkeeda waa idinka xaraam kol hadday nin u mehersan tahay maya la iska hubsada arrintaa way silaf garan waayayaanuun dabeetana gabadhii way cadhoonaysaa qaar ehelkeediina way raacayaan fasakh baaba loogu jiidaya dhag waraaq fasakhoo shaabadaysan baabay la soo taagan wax sababi kuma qorna sababtaa sharcigaa lagu fasakhay kadaa wa kadaa mid ilaa sharcigu goortu fasakhaya gabadha waa in sabab la cuskan kaloo sharci jirtaa wey sabab sharci haddii aanay jirin oo loo cuskanayo isagii dee inu qudhiisu ku xadgudbo looma ogola oo mucallaqo gabadhii ka dhigo laakiin waxaa muhiima haddii laga fasakhayo qaadi uu ka fasakhayo inuu qaxwo yar qaato ama uu qabyaaladeeyo maahee waxba ugu xalaaloobi maayaan gabadhe waxa weye waa in sabab sharciya la cuskisiiyaa waxa wax lagu fasakhaana waa macruuf sagaal qodob weeye xagga shareecada macruuf weeye wax mukhtalaf iyo wax muttafaqaba marka taa la iska hubsado haddii gabadha nin qabo ama ay ka ciddo tirsanayso ama ay u doonantay maya cidi faragelin mayso albaab xidhan dee in la jabiye maaha ilaa maa malakat aymaanukum gacmihiinna kuwa ay milkiyeen mooyaane haddii addoontan qaar gaala ahay qabeen oo lasoo qabsaday iyada waa la iskala mucaamaloon karaa marka ay istibraagii la sameeyo ee riximkeedii la hubsada inaan ilma ku jirin marka dumarkii gaalada laga soo reebay weeye ilaa maa malakat aymaanukum rag bay lahaan la odhan maayo asxaabta isweydiiye markii lagu hinjiyey kuwii gaalada ahaa laga reebay maa sidii la qaybsaday dumarkii ayaa dabeedna la isweydiiyo aayaddana ilaahay uu soo dejiy war rag bay lahaayna sidaynu ka yeellaabaalay inuu iskala xidhiidhnaan dee waa sidee asaa ilaahay uu baneeyo isagaa dee waxna xalaaleeya waxna xaaraantinimeeya rabbi tabaaraka wa tacaala marka isagaa xalaaleeya kitaab allaahi calaykum kataba allaahu kitaaban calaykum ilaahay sidaasuu idinku waajibiyey sidaasuu qoray waa aad baa loo adkaynaya arrinka wax loo dhowaan kara ma aha waxaa ilahay u xaaraantinimeya wa uxilla lakum waxa laydin xalaaleeyey maa waraa'a daalikum intaa wixii idinka soo hadhay intaa wixii ka dambeeya oo eeg nusuusta waa la isla akhriyaya nusuustaa kale aynu akrinee dumarkaa kale ka warramayeyna iyagana dee waa la akhriyaya waa la isu geynaya marka maa waraa'a daalikum kiinaa la idiin sheegay qur'aan iyo xadiid idiin sheegay wixii ka soo hadhay weye an tabtaquu inaad raadsataan biamwaalikum xoolihiina inaad ku raadsataan oo gabadhii inaad meher iyo masruufba u diyaariso weeye marka aad guursanayso taasaa la doonaya haddii kale qofku waa inuu iska soomaa yaa macshara shabaabi man istataaca minkum ulbaa'ata buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qoysaan masruufaysani dee waa adagta siduu dhismaa waadhowba isqabsi baa imanaya iyo fasakhaadda aynu ka warramayn biamwaalikum baa ilahay gu xoolihiina ku raadsada xoolaheeda in la raadsado kiishadeeda la saansado maya oo dhaa islaantanaa shaarashaariyahoo ii bislaynayso jaadka iyo qadada qalad wey miskiinada ayaan lagu duulina biamwaalikum baa ilahay u leeyahy muxsiniina idinka oo guursanaya ereygan ixsaana dhow afar macnuu inoogu iman doonaa ixsaan oo guura iyo ixsaan oo ah dhowrsoonaan ixsaan oo ah xor ixsaan oo ah cafiif bimacna alcifa afartaa macne ayuu noqonaya qofkii inuu ku dhowrsoon yahay guur inuu ka dhowrsoon yahay sino inuu ka dhowrsoon yahay gaalnimo inuu ka dhowrsoon yahay de sa aynu markaa aayadda ku arkayn afartaa buu noqonaya midba halkiisun baynu ku gaari muxsiniina idinkoo guursanaya hayra musaafixiina aan ka sinaysanayn wixii saaxiibka la odhan jiray dulliga ahaa fama istamtactum bihin bihi minhun wixii aa markaa ku raaxaysataane oori ka dhigataan ee dumarkaa ka mid a fa aatuuhunna ujuurahunna meherkooda siiya amar wey meherkooda ha la siiyo dumarkaada ilaahay fariidatan waa go-aamin alle xaggiisa ka timi xukun ilaahay xaggiisa ka yimi wey walaa junaaxa calaykum ragow dembi idinkama haysto fii maa taraadaytum bihi wixii aa iskala raalli noqotaan ooryihiinna min bacdi alfariida intii aad qadarteen kadib wixii idinka iyo ooridiinu iskala raalli noqotaan isaga dee dhib kuma jiro ilaahay baa ruqseeyey ina allaha kaana caliiman xakiima wax walba ilaahay baa ogsoona shay walbana xikmad u yeela marka taa macnaheedu waxa weeye islaantii hadday adduun badan uu ku meheriyo oo kolkii hore wax badan ba ay qabsato dabeetana mar dambe iyada oo faraxsan uu la yara hadluu idhaahdo heblaayo ka warran meherkii haddaynu intaa ka dhigno ay tidhaahdo waa iska fiicanta dee waa ansaxay waa ansaxay aqilday fiican wey lannahu muu dirqiin manuu malluuqin oo muu odhanin xagga maxkamadda iyo xagga xeerka iyo hashu waa boqol iyo waa laba boqole dee tobankii halaa laba boqol unbaa kugu dhufan oo labadaa milyan baa dee uu noqonaya hadduu caynkaa u idhaahdo waxay noqonaysaa tii horeynu soo marayna alla uu ka dayriye buhtaanan wa isman mubiinan waa buhtaan oo sharciga baad ka been abuurtay hal marka la leeyahay toban halaad islaanta ku meeriso waa kuwaas ilada joogeen boqol iyo kontonka dollara sagaalka boqol kuna sagaalkii boqol haddaad laba isugu celiso waxa weeye hoos baad islaantii u macaasiisay markaa dhibkeeday leeyahay taas fii maa taraadaytum bihi weeye wixii ay iskala raalli noqotaan iyaduu ka go'a hadday kaa wada cafido iyo hadday barkaa dayso iyo hadday bedelato ayaddu wataa ilaahay wuxuu ka hadlay haddaba guurkii iyo qofkii aan helaynin gabadh xora wuxuu ku guursaday mehertoona inuu addoon guursan karo si uu iskaga dhowro sino oo ugu gaashaanto inta uu helayo adduunu ku guursado waman lam yastadic qofkaan awoodina minkum idinka idinka mida dawlan xagga qaninimada iyo haynta an yankixa almuxsanaat dumarka xorta ah almu'minaat dumarka xorta ah ee mu'minaadkaa inuu guursado qofka kari kari waaya isagoon dhowl iyo adduun haynin awgeed fa mimaa malakat aymaanukum falyataزawaj ha ka guursado mimaa malakat aymaanukum yacmihiinu wixii ay milkiyeen oo min fatayaatikum almu'minaat addoomihiinna mu'minaadka ah gabadha doona ase mu'minada ayuu raadsanaya laba qubxi ama laba foolxuma inay isku darta maaha addoon kaafirada lama rabo oo dee labada dhanba waa kasii waxaysantay marka waa inay fatayaatikum almu'minaat dhowr shardi baa naska u xidhaya gabadh xora waa inuu waaye adduunka ku guursado addoontu waa inay mu'mino tahay waa inuu sina ka baqaa saddexdaa shardida aayaddu xidhaysa markaa wuu guursan kara midna kala faham qofkii oo addoontiisii isagu uu lahaa la mucaamaloonaya iyo qofkii oo layidhi ha guursado faariq baa u dhexeeya qofku markaanuu gabadha guursan karayo addoonta ah isagu ma leh nin kalaa leh nin kalaa leh isagu wuxuu kula xidhiidhayaa guur ayuu kula xidhiidhayaa markaa uu addoontaa ninka kale leeya uu guursado ninkii lahaa uma tegi karo mana ag mari karo waayo dee fushaan qura laba sharaab oo kala duwan laguma shubo waa mamnuuc xikmad maaragtay waxa islaamku u xaraantinimeeye weeyaan in gabadhii laba isugu yimaadaan saa darteed ninkii isagu iska lahaa uma dhowaanayo inta ay ninkaas u meersanta laakiin hadduu ninkani leeyahay isagu ma guursan karo hadduu addoontii leeyahay guur uma qabanayo ee waxa weye milkul yamiin buu kula mucaamaloonaya faariqa kale jiraa waxa weeye haddii ninku addoon uu leeyahy uu la dhaqmay ubad u dhasho ubadkaasi xor buu noqdaa haddii ninku uu guursado addoon nin kale uu leeyaho nikaaxuu ku qabo ubadkay dhashaa addoon wuxuu u noqdaa ninkii addoonta iska lahaa faariqaasina wuu jiraa ilaan baabka addoommahu waynu ka dhacsannahayoo waxa weeyaan waa baab jihaadkii ku xidhnaayoo la iska ilaaway oo aayaad iyo axaadiidba ka hadlayaan laakiin wuu soo noolaan insha allah waaya marka rabbuna waxa uu yihi famima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat wallaahu aclamu biiimaanikum ilaahay baa iimaankiina ogsoona idinku muuqaalka eega bacdukum min bacdin barhkiinba barhka kaleu ka ahaadoo isku itaal baa tihiin oo ilmo bani aadan baa tihiin taa waxba hayasina fankixuuhunna guursada baa ilaahay uhi biidni ahlihinna fasaxa kuwa leh ka addoonta kale waa inuu kuu fasaxaa oo uu ku guuriyaa wa aatuuhunna ujuurahunna addoommaha meherkooda siiya bilmacruufi si wanaagsan u siiya wixii sixira suuqa ama meheru mithil laydhaah muxsanaatin iyagoo cafiifaat ahoo dhowrsoon addoommahaas khayra musaafixaatin iyagoo aan sinaysanaynoo addoon sina lagu yaqaano waa inaan ahayn walaa muttakhidaati akhdaan iyagoo aanay ahayn kuwa samaysanaya addoommahaasi saaxiib hoose sina cadna waa inaan lagu aqoon saaxiib hoosena waa inaan lagu aqoon taa waxba lagama degi karo waa dawshad hadday labadaa mid uun leedahay marka addoontani waa inay tahay muxsanaad cafiifaad kuwa dhowrso waa inayn fa idaa uxsin marka ay mu'minad noqoto addoontii ama fa idaa uxsinna marka ay cafiifaad noqdaan ama fa idaa uxsinna markay mutasawijaad noqdaan ee nin uu guursado addoontii sidaa lasoo sheegay loo fasaxay fa in atayna hadday addoontii la guursaday la yimaadaan addoommahaas waa jamace bifaaxishatin sino fa calayhinna dushooda waxa ah nisfu maa cala almuxsanaat addoommaha xorta ah wixii cadaabaheed dushooda ah barhkii nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab ciqaabka addoommaha muxsanaadka ah ee waxaan leeyahay dumarka xorta ah ciqaabka la mariya barhkiiba addoontii la marinaya gabadha xorta ay markay sinaysato ciqaabkii la marin jiray kala barhkiibaa la marinayaa tan addoonta ahe sinaysatay marka dee qofku kolku sinaysta laba ciqaab buu lahaa midi wuxuu ahaa rajmigii dhagaxii lagu dilaya midna wuxuu ahaa dee ushii lala dhacay iyomaa kala barhmaya nisfumaa cala muxsanaati min alcadaab baa layahy rajmigii miyuu kala barh nusdil miyuu jiraya nusdili nusdil ma jiro waxa kala barhmaya un ciqaabkii dee karbaashka ahaa kaasunbaa kala barhmaya halkaa waxaa lagala baxo cad inaan addoonta rajmi lagu lahayn laakiin waxaa lagu leeyahay ama addoonkii iyo addoonta labaduba waa isku mid halkane dhadigii baa la sheegay labkiina waa lamide iyaga rajmi laguma leh ee waxaa lagu leeyahay un garaaca barhkii daalikabaa ilaahay u ihi addoon guursiga noocani liman qof buu sugnaaday khashiya ka cabsaday alcanata zino oo minkum idinka idinka mida dhegxumada sinada ay leedahay qofka ka dhowrsanaya ka cabsaday ee sidhi sinaad ku dhici tanuu ku dhowrsoonaan karaa marka qofka aan kaa cabsanin ama tuxora ha lahaado ama dee baahidiisuba ha yaraatee qofkaan sina ka cabsanaynin xalaal umahaba aayaddu cadays halkaasay kaga soo darmaysaa soddonkii dumarka ahaa ee guurkooda uu xaraamtaha addoonta ilaahay wuxuu ihi wa an tasbiruu inaad iska adkaysataan baa khayrun lakum idiin wanaagsan ragow inaad iska adkaysataan aydaan addoontaa guursanin waa inaga hore usoo xusnay tamkiintii taam ma aha oo markuu kanna qabo kanna leeyahay dee fuqahada waa kuwa ka warramee idhaahda midna habeenkiibay la joogi midna maalintii kan maalintiibay u shaqayn ile shaqaalay hayde oo kanaa iska leh kanna habeenkiibay u tegi dee ha ku dhowrsoonaadeen dabeedna waxayse si weydiiyaan masaariifta sidee loogu yeelan aqwaasha qaarkood waxay leeyihin dee waa loo kala badhi ilaa waktigiibaa qaybsane waktiguna waa qaaliyo isba waa lacage marka ninkiina barh ha bixiyo kii iyada lahaana barh ha bixiyo qaarkoodna waxay leeyihin war ninkan haddaan islaantii loo sii daynin masruufkii oo dhan ha laga xil qaado oo masruufkeeda ha qaba ninkan iyada iskale maalintii ay la joogtaa wa an tasbiruu khayrun lakum taasi hadday tamkiintii ahayd xagga awlaaduna waa sidoo kale oo ilmaha ay dhashaa addoon wuxuu u noqonayaa ninkii iska lahaa iyada ilmo xora noqon maayo xikmadahaasaa ku jira wallahu kafuuru raxiim alla waxau ihi yuriidu allaahu ilaahay wuxuu idinla doonaya wuxuu doonayaa liyubayina lakum inuu idin caddeeyo wax walba wayahdiyakum uu idinku hago sunana aladiina min qablikum kuwii idinka horreeyey jidkoodii toosnaa waa dadkii muslimiinta ahaa inaga horreeyey wayatuuba calaykum idinka toobad aqbalo wallaahu caliimun xakiim ilaahay baa wax walba ogsoon shay walbana xikmad u yeela wallaahu yuriidu ilaahay wuxuu doonayaa an yatuuba calaykum inuu idinka towbad aqbalo albaabkiisu wuu idin furan yahay albaabka towbaddu wuu furan yahay laga faaidaysto waa bushaaro weyn wa yuriidu waxay doonayaan aladiina kuwii yatabicuuna raacraacaya ashahawaati rabitaanka nafta kuwa naftu hogaamiso ay faruurxidhay kuwaasina waxay jecel yihiin an tamiiluu inaad janjeersataan maylan cadiima janjeersi iyo qalloocsi weyn inaad ismaroorisaan oo xagga shaydaanka iyo xagga shahawaadka iyo xagga foolxumada inaad isu maroorisaan bay jecel yihiin marka kuwa haajiibina ilaahay hajiiba yuriidu allaahu rabbi wuxuu doonayaa an yukhafifa cankum inuu idinka fududeeyo wixii idinku cuslaada wakhuliqa alinsaanu daciifa aadamihii waxaa la abuuray isagoo tamar daran markaa ilaahay baa ogsoon saa ku dhowrsoonaanaysaan naftiinnuna ku xoogaysanayso yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow laa ta'kuluu amwaalakum xoolihiinna ha ku kala cunina baynakum dhexdiinna bilbaatil gardarro markii naftii iyo dhegtii iyo sharaftii ilaahay uu ka soo warramay sida loo dhowrayo maalkiina uu xus sida loo dhowrayo iyada oo nafta iyo maalkaba isku aayad qudha ilaahay uu ku sheegay nafta iyo maalka cid kale ay leeday in gardarro loogu xadgudbo baatil ha ku kala cunina xoolaha waa nas caama marka baatil la idhaahdo wax waliba way soo gelayaan tii sinaysanaysa waxay qaadanaysa kii saaxirlahaa wixii uu qaadanaya xulwaanulkaahin uu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam kii qiil dayaya wixii uu xaraamta ku banaynayay kii laaruushkii baashii kale ribadii qori iyo qalin wax kastaba ha lagu qaadee wixii isweydaarisaee baatil ah een sharcigu banaynayn ribada dee isba wuu ogolyahay iyo rashwada dee waanu isla ogolaanay maya baatilun baa loo eegaya qaydkaasaa loo eegaya haddaad tidhaahda ribadii iyo rashwada waxaan ku dhisayaa masaajidada qudhooda mashruuca waxbaan kasoo kordhinayaa waa baatil baatil wey ilaahay waxa uu leeyay ilaa an takuuna inay ahaato mooyaane amwaasha iyo xoolahaasi tijaaratan baayac mushtari can taraadin minkum aa ku kala raalli tihiin baayac mushtari aa ku kala raalli tihiin oo dhexdiinna wareejinaysaan inay kaa tahay mooyaane oo dee wixii aa ku kala qaadataan dariiqada noocaas ee hebel uu kaa sii adeegsanaya aadna aad ka sii adeegsanaysa maya waa wax laysu celinaya walaa taqtuluu anfusakum nafihiinna hadilina ina allaha kaana ilaahay wuxuu aaday bikum idinka raxiima mid idiin naxariisanaya ilaahay weeye ee naftiinna hadilina nafti iyo maalkiisaasaa ilaahay aayad qura ugu wada sheegay marka qofka naftiisa adigoo u arkaya xaraam maalkiisa ha xalaashani labada waa xaraam ina amwaalakum wa acraadakum ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum hada fii shaarikum hada fii baladikum hada waa dardaarankii ugu dambeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalam ummadda uu ku sagootiyey walaa taqtuluu anfusakum eeg dadkiibaa isku naf keliya ah isku naf keliyaa tihiinaha islaynina wey walaa taqtuluu anfusakum naftiinna ha dilinoo qofka uma banaana naftiisa inuu dilo oo sida walaalkaaga inaad dishaa xaraamut adigu inaad isdishaana waa xaraam ila waa ammaano lagu dhiibay adigu iskama lihida ina lilaahi maa akhad walahu maa acta wa kullu shayin cindahu bimiqdaar ina lilaahi maa akhad walahu maa acta waa nafti wey isagaa iskale oo ku siiyo kaa qaadaya marka waa ammaana halka gaaladu ay yidhaahdeen qaanuunku wuxuu fasaxaya inuu qofku isdili karo inuu isdeldeli karo inuu fooq iska tuuri karo alla wuxuu leeyahay walaa taqtulu anfusakum waxaa kolkiiba dabeetana aad garatay inuu ilaahay kaaga naxariis badan yahay naftaada iyo ehelkaaga intaba uu kaaga naxariis badan yahay waman yafcal qofka sameeye daalika taa cudwaanan xadgudub iyo wadulman gardarro fa sawfa nusliihi hadhow baanu gelin doonaa naaraa wa kaana daalika arrinkaasi wuxuu ahaaday cala allaahi ilaahay yasiiran mid u sahlan inuu kaasaa uga argoosta u sahlan saa u ciqaabo in tajtanibuu buu ilaahay yidhi haddii aa iska daysaan dadow oo ka durugtaan kabaa'ira maa shay kiisa weyn tunhawna canhu waxa la idiin diiday ee macsiyada ah kuweeda waaweyn haddaa iska daysaan nukafir cankum waxaanu idinka tirtiri doonaa sayi'aatikum gafafkiinna oo markaa ku yaryaraaya wanudkilkum waxaanu idin gelin mudkhalan kariima meel la galo wanaagsan oo janno ah waa ballanqaad ilaah qofku hadduu dadaalaba oo dunuubtaa waaweynee aayaadku ay soo xusayeen uu ka dheeraado ilaahay wuxuu ugu bushaareetaa yaryarna in laga dhaafayaba ilaan qofkani dadaal yar muu samaynin